بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وميكروفونكي دبرتا عشردها الحسيني أما الحسين إسلامي ستيريو halkana waxaan idinku soo gudbinaynaa siiradii umu salama oo ka tirsan ummahaatulmu'miniinka waxaanay ka tirsan tahay silsilada aanu ku magacawnay nisaa-un mu'minaat waxaana inoo soo jeedinaya walaalkeen sheekh aadam xaaji maxamuud
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد أخواتي في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت إلهي سبحانه وتعالى إنه غفر وحن وحكو من كون دونا dumarkii saxaabiyaadka ahaa ee nebiga calayhi salaatu wasalaam rumeeyey ka mid ahayd hooyooyinkii mu'miniinta hinda bintu abi umaya iyadoo magaceeda xeesha dheer leh loo yaqaano ummu salama oo magacaasi uu yahay magaca badan ee qur-aankana marka la fasirayo meelo badan laga soo qaato sidoo kale axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo wax badan ay ka wareysayna magacaa looga yaqaano hinda bintu abi umaya waxay ka mid ahayd dumarkii ugu horeeyey ee rumeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaanay ka mid ahayd tiradii koobnayd ee urursanayd ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka qeyb qaadatay safkii hore iyadiyo ninkeeda oo la odhan jiray abu salama cabdillaahi binu cabdilasad almakhsuumi isaguna sidoo kale ayuu ahaa hinda bintu abi umaya waxa ay ka dhalatay reer ka mida reerihii reer beni makhsuum ee quraysh reerihii ugu waaweynaa ka mid ahaa abi umaya binu mugiira ayaa la odhan jiray waxaana la yidhaahdaa umaya binu muqiira waxa ay walaala ahaayeen waliid binu muqiira oo allahuma salli calaa maxamedin ahaa khaalid bin waliid aabihii ahaa idan hinda bintu abi umaya waxay ilmaadir ahaayeen khaalid bin waliid saxaabigaasi sidoo kale waxay ilmaadir ahaayeen ninkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aadka u necbaa oo la odhan jiray abuljahal oo magaciisa kale la odhan jiray camar binu hashaam binu muqiira marka hinda bintu abi umaya binu muqiira xagga nasabka hinda bintu abi umaya oo magaceeda aynu nidhi waxaa loo yaqaanay abu salama sidaasi ayaa ay ahaan jirta umu salama oo ninkeedana loo yaqaano abu salama oo cabdillaahi binu cabdilasad almakhsuumi isaguna reer beni makhsuum reerkaas ayuu ahaa waxaana la yidhaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa ay ku walaala ahaayeen xagga naasnuujinta waxay intaa u helisay rasuulka ilmaabtibay ahaayeen abu salama oo umu salama qabay oo waxaa dhashay bara bintu cabdilmudalib oo nebiga calayhi salaatu wasalaam eddadii ahayd ummu salama iyo abu salama labadooduba door weyn bay ku lahaayeen dacwaddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka laga tago reerkaasi reerihii quraysh ugu waaweynaa ka mid ahaa ee ay ka dhasheen labadooduba leanna hore waxaynu usoo sheegnay abuljahal collaysigii uu collaystay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sababtu inay ahayd isaga oo lahaa reerkaygu wuxuu ahaan jiray hiribkii jirin jiray marka hinda bintu abi umaya binu muqiira waliid binu muqiira oo reer beni makhsuum u talin jiray adeerkeed rumuu ahaa khaalid bin waliid ilmaadeer bay ahaayeen abuljahalna ilmaadeer bay ahaayeen sidaa waxaa la mid ahaa ninkeeduna reer beni maksuum buu ka mid ahaa haddana waxaa la yidhaahdaa labadooduba waxay ahaayeen dadkii ilaahay subxaanahu watacaala ka dhex doortay reer beni maksuum alimaam adahabi raximahullah oo culimmada siirada wax ka qortaa kitaabka weyn ee loo yaqaano siyaru aclaami nubalaana isagu leh waxa uu lahaa isagoo ka hadlaya waxay ka mid ahayd dumarkii muhaajiraadka ahaa ee ugu horreeyey waxay intaa u wehelisay iyadoo uu qabay nin mu'mina oo ka mid a saxaabadii waaweyneyd oo isaguna allahuma salli calaa maxamed dadkii ugu horreeyey ee rumeeyey ahaa rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam waxay intaa wehelisay iyagoo soo qaatay dowr weyn oo ah hijradii ugu horreysay ee ilaahay dartii loo galo umu salama ama hinda bintu abi umaya bintu mugiira waxaa la yidhaha markii ay gaadhay waktigii da-deeda ayaa waxaa guursaday saxaabigaa aynu ka hadalnay ee ka mid ahaa saxaabadii reer beder ee ugu waaweyneyd abusalama bin cabdilla asad isagoo runtii la yidhaahdo waxa uu ka mid ahaa isaga laftigiisa cusrad ka tilmaanayd ama reer ka tilmaanaa bulshadii qureysheed umu salama waxay ahayd dadkii ilaahay subxaanahu watacaala u dhammaystiray sifooyin badan hadday noqoto mid akhlaaqeed oo dhaqana hadday noqoto mid abuureed oo abuur ilaahay subxaanahu watacaala qofka siiye ah haddii ay noqoto mid garasho iyo kartiya intaba waxa ay ahayd dumarka ilaahay subxaanahu watacaala uu ku manaystay waxay intaa u wehelisay iyadoo aabaheed uu ahaa dadkii ugu mudnaa mujtamaca qureysheed waxaa la leeyahy sifooyinka uu aabaheed lahaa waxaa ka mid ahayd waxaa ka mid ahaa iyadoo safarada qurayshi ay u gasho shaam iyo allahuma salli calaa maxamed yaman labada safar ee xoogga badnaa labada safarba waxaa la yidhaahdaa waxay iskugu raaci jireen dad aada u tiro badan masalan boqol awr in ka badan kun awr iyo ziyaado waxaa dha marka ay ku jiro abi umaya binu mugiira oo safarka maalinta uu ka mid yahay qof ka mida safarkaasi oo sahay qaadan jiray muu jira lidaalik yani waxaa loo odhan jiray zaad raakib waxay u bixiyeen ninkii sahayda uu ahaa nin wal oo safar gelaya ayaa aabaheed loo bixiyey idan quraysh wuxuu ahaa nin ka tilmaaman umu salama bintu umaya bintu mugiira aabaheed wuxuu ahaa nin sidaa quraysh uga dhex tilmaamay iyaduna sidaa si la-eg sifooyinkii aabaheed waxbay ka sidatay ayaa la yidhaahdaa umu salama waxaa xusid mudan umu salama waxa ay ka mid ahayd dadkii ugu horreeyey ee rumeeyey rasuulka aleyhi isalaatu wasalaam iyada ninkeedu waxaa intaa berber taallay reerkii ay ka dhalatay oo dhammaantood collaystay odayaashoodii rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam markaa ka bilaabay maxay ahayday iyada oo umu salama bintu umaya bintu mugiira iyada inay edbiyaan oo ay cadaabaan oo ay karbaashaan sabab ka dhigay oo iyada ka bilaabay waxay intaa wehelisay allahuma salli calaa maxamedin iyadoo ninkeeda oo abu salama binu cabdilla asad ama cabdillaahi binu cabdil asad ahaa isaguna uu ka dhashay reer beni maksuum oo tacdiibkii ugu badnaa dadkii kale ka mid ahaa waxaa xusid mudan abuljahl oo ay ilmaadeer ahaayeen oo aynu ka warranay aalu yaasir wixii uu ka yeeli jiray oo allahuma salli calaa maxamed gacantiisa ay ku istishhaadeen oo ay ku dhinteen iyagoo ku shahaado qaatay yacni umu camaar binu yaasir iyo yaasir isagoo sababtiisu ay ahayd tacdiibkii badnaa ee uu siin jiray dadka ducafada ah ee muslimiinta ah maxaad u malaynaysaa umu salama oo ree ay ilmaadeer ahaayeen iyo allahuma salli calaa maxamed abu salama bin cabdillah asad oo kamid ahaa dadkii hoos iman jiray taladiisa guud oo mar walba uu jeclaa inuu kasoo jaro rasuulka calayhi salaatu wasalaam hase yeeshee ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu qoray inay noqdaan dadkii ugu khayrka badnaa dadka muslimiinta waxaa xusid mudan tacdiibku markii uu ku batay waxaa bilaabantay hijiradii koowaad ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ogolaaday dadka muslimiinta ah oo aynay u hijroodaan ilaa ardi alxabasha hijradaa iyada ah dadkii ugu horreeyey ee u ambabaxay waxaa ka mid ahayd ummu salama bintu umaya bintu mugiira iyo ninkeeda abu salama binu cabdillah asad iyada oo ka warramaysana tiradii ugu horreysay ee ahayd koob iyo tobanka iyo afarta ummu salama ayaa warisay xadiiska dheer ee ka warrama hijradaasi ee runtii riwaayadda ugu saxiixsana waxay lahayd markii aanu baxnay iyadoo aanu u baxnay meel ah qooriga waxaanu ka helnay laba doonyood oo runtii u taagan baayac mushtari oo doonaya inay ardulxabash tagaan waxaanay taasi ahayd rajab sanadkii shanaad oo ahaa waktigii lasoo saaray rasuulka calayhi salaatu wasalaam yacni sanadkii shanaad ee nebinimada markii aanu tagnay ee runtii aanu baxnay waxaanu la kulannay jaar lala kulmo jaarkii ugu wanaagsanaa oo diinteedii nabadgeliyey oo ilaahay subxaanahu watacaala cibaadadii aanu u cibaadaysanayey u cibaadaysanaynay nagu soo dhoweeyey markii qorayshi ay sidaa ogaatay ayaa qorsho ay sameeyeen bay tiri ummu salama ay doonayeen in dib naloogu soo celiyo oo naloogu soo celiyo magaaladii marka waxay qorayshi soo dirtay bay tiri ummu salama laba nin oo allahuma salli calaa maxamed nimankii quraysh ugu maskaxda badnaa ahaa oo cabdillaahi binu abi rabiica iyo camar binu caas oo laba nin oo labaduba aftahan ahaa ahaa waxaana loo soo dhiibay hadiyad loogu talagalay najaashi iyo ragga la taliyayaashiisa ah oo la doonayo in marka ay beerla xawsadaan dadkaasi badaariqada ah ee allahuma salli calaa maxamed wadaadada markaa ahaa nasraaniyiinta ah in iyaguna foodka ay ugu ridaan in la taageero markay hadiyadda bixiyaan cabdillaahi bin abi rabiica iyo camar bin caas markii ay ku soo wada dhameeyeen hadiyaddii ayaa waxay u tegeen najaashi waxaanay ku yidhaahdeen boqor yahow waxaa yimid waddankaaga inamo dhallinyara oo ka soo ambabaxay oo ka fallaagoobay tolkood diintoodii bay ka tegeen diintaadana may soo gelin warqaddii markaa qurayshe ay qortay bay u akhriyayeen waxaananu kuu soo dirnay dadkii tolkooda ahaa si aada noogu soo celiso oo aanay idinkana idiin ceebayn annagana aanay noo ceebayn nimankii wadaadada ahaa ayay tihi ummu salama ee allahuma salli calaa maxamed markii loo sheegayey warka dhagaysanayey ila waa niman lasoo laaluushay oo hore hadiyad loo soo siiyey ayaa waxay idhaahdeen sadaqa ayuha almelik faaslimhum ilayhim run bay sheegeen labadani boqor yahow ee u dhiib oo intaad gacanta u geliso tolkood dib ha ugu celiyaan najaashi baa cadhooday isagoo le laa allah laa uslimuhum ilayhima u dhiibi maayo ilaa aan u yeedho oo aan weydiiyo arrinkoodu sida uu yahay iyo waxa ay u jeedaan haddii sidaa ay sheegayaan ay dhab tahayna waan u dhiibi doonaa haddii kalena anaa hayn doona ayaa weli dabeetee asxaabtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa umu salama sida ay warinayso ayaa u yeedhay waxa uu ku yidhi waxaan idin weydiiyey waa maxay diintan aa kaga leexateen tolkiin ee aydaan diinteedana soo gelin diin kalena aydan raacin jacfar bin abi aalib oo nebiga calayhi salaatu wasalaam in adeerkii ahaa ayaa hadlay wuxuu idhi ayuha almelik boqor yahow waxaanu ahayn dad ku nool nolol jaahiliyada oo ma garatay aqoon la-aana asnaamtaanu caabudi jirnay meydkana waanu cuni jirnay xumaan oo dhanna waanu la iman jirnay rixim oo dhanna waanu jari jirnay sidoo kale jaarka waanu xumayn jirnay kaayaga xoogga badan leh kaayaga itaalka daran ayaa uu dulmiyi jiray sidaa annaga oo ah ayaa waxa uu ilaahay subxaanahu watacaala noo soo saaray rasuul aanu garanayno nasabkiisa iyo runsheegiisa iyo ammaanadiisa waxa uu noogu yeedhay in aanu alle keligii caabudno waxa uu noogu yeedhay runsheeg waxa uu noogu yeedhay in ammaanada aanu sideeda u gudno wuxuu noogu yeedhay in aanu riximka xidhiidhino wuxuu noogu yeedhay inaanu jaarka wanaajino waxa uu noogu yeedhay inaanu xumaan oo dhan ka joogsanno oo dhiiggu uu ka mid yahay waxa uu noogu yeedhay in marag furka beenka ah aanan la iman waxa uu noogu yeedhay in xoolaha agoonta aanu ka fogaano waxa uu noogu yeedhay dumarka wan wanaagsan inaanaan wax ka sheegin waxaanuu noogu yeedhay inaanu ilaahay keligii caabudno oo aanan cid kale cibaadadiisa la wadaajin waxa uu noogu yeedhay salaad iyo sako iyo soon dabeeta waanu rumaynay buudi sidaas aananu ku raacnay waxaa dhacday in tolkaya ay taa nagu diideen oo ay nagu dhibeen markii ayna dhibeen ayaanu doonnay inaanu usoo diga bedelanno dhulkan aada adigu ka taliso sidaasaananu ku nimid baa uu ku yidhi waxaa la yidhaahdaa waxa uu akriyey suuratu maryam qeyb ka mida ilaa uu ooyey allahuma salli calaa maxamed najaaji oo la yidhaahda ilmadii ayaa waxaa gaadhay gadhkiisa ayay gaadhay wuxuu ku yidhi labadii nin ee quraysh markii ay dhameeyeen aayaadkaana uu akriyay jacfar bin abi aalib iska tega buu yidhi labadiinan marnaba idiin dhiibi maayo kuwaasi halkaygana aanay joogeen buu mar allaaliya markii ay baxeen bay tihi umu salama ay meeshii ka baxeen ayaa camar binu caas baa yidhi haddii aan u sheego arrin najaashi waxa uu keeni doonaa inuu innaga xaggeenna usoo noqdo marka cabdillaahi bnu rabiica ayaa yidhi muxuu yahay waxau yihi waxaan odhan doonaa nebiyullaahi ciisa calayhi salaam oo nasaarada qaarkood inuu ilaahay yahay ay u aaminsan yihiin iyagu wax kale ka aaminsan yihiin baan ku odhan doonaa buui cabdillaahi ayaa runtii ku yidhi war nimankan tol baynu nahay iska dhaaf dabeete wuxuu yidhi camar maya waan ku noqonaya camar waa uu raacay cabdillaahi bin abi rabiica dabeete waxa uu ku yidhi boqor yahow nimankani waxbay ka odhanayaan nebiyullaahi ciisa calayhi salaam dabeete waxa uu ku yidhi waxa uu ku yidhi najaashi maxaa ka odhanaysaa nebiyullaahi ciisa calayhi salaam saxaabadu markii hore way ka yaro warwareegeen laakiin jacfar bin abi aalib baa markii dambe ku dhuftay naqulu fiihi aladii jaaana bihi nabiyuna sala allahu alayh wasalam huwa cabdullaahi warasuuluhu wa ruuxuhu wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryama alcadraa albatul sidii ku taalay suuratu maryam ayaa u sheegay waxaanu leenahay buu yihi waa addoon ilaahay waana rasuulkiisii waxaanu ka dhashay ruuxdiisii iyo kelmaddii ilaahay uu ku tuuray maryama calayhi asalaam ayaa uu ku dhashay najaashi ayaa inta uu qaaday ushiisii ayuu dhulka ku dhuftay isagoo leh sida rasmigii waa sidaasi idhabuu fa antum aaminuuna biardi tagabaa uu yihi muslimiintii oo dhulkayga mara idinka oo aamina cid idin dhibi karta iyo cid idin taaban karta midnama ay jirto umu salama waxay runtii tidhi annagoo warwaraynay hijradii aanu tagnay ardulxabash aniga iyo ninkaygu waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu naga siiyey barako iyo khayr badan oo ah soo dhoweynta aanu ka helnay najaashi waxaa la yidhaahdaa markii abu salama iyo umu salama warar muslimiinta ay soo gaadheen dadkii ardulxabash joogay oo odhanaya dad badan baa islaamay oo maka ku islaamay ilan hijratulxabasha laba goor bay dhacday mar sagaal iyo soddon bay saxaabadu ahaayeen marna koob iyo toban bay ahaayeen koob iyo toban iyo afar oo koob iyo tobanku ay rag ahaayeen afartuna ay dumar ahaayeen iyo mar sagaal iyo soddon isku dhafan ay ahaayeen laba goor baa la kala hijrooda oo sababta waxaa keentay mar baa inta muslimiintii la yidhi waa la ladnaystay oo makada islaamkii uu ku fiday oo dadkii muslimiinta way awood yeesheen ayay soo noqdeen markay ogaadeen bay haddana mar dambe noqdeen iyadoo tiro kale oo muslimiinina ay ku biirtay waxaa xusid mudan umu salama iyo abu salama markii ay yimaadeen madiina ee muddo yar ay joogeen ee ay kusoo noqdeen warka muslimiinta u yimid ee ay arkeen in hawshii weli ay halkii ka socoto oo dhibaatadii ay jirto maka markii ay yimaadeen ayaa waxay dooneen inay u hijroodaan warka ka yimid madiine oo odhanaya laba safar oo nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimid ayaa labaduba ay noqdeen dad muslimiina oo ansaartii ka mida dabeetna nebigu calayhi salaatu wasalaam musxab bin cumeer buu u diray madiine waxaa laga helay dad muslimiina oo runtii soo dhaweynaya dadka muslimiinta iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam abu salama binu cabdil asad iyo gabadhiisii umu salama bintu umaya waxay u diyaar garoobeen safarkaa labaad inay baxaan iyagoo hijradaa labaad u hijroonaya ilaahay dartii si ay u tagaan magaaladii madiina waxaana xusid mudan iyadoo abu salama oo runtii ahaa dadkii ka muuqday mujtamacii quraysheed gudaheeda inuu door biday in socodkan uu ku tegayo allahuma salli calaa maxamedin uu ku tegayo madiina aanu noqon mid qarsoon ee uu noqdo mid calaaniya oo runtii muuqda inuu ku baxo waxaana la yidhaahdaa sidaasi ayaa uu ku baxay waxaana dhacday allahuma salli calaa maxamedin abu salama iyo allahuma salli calaa maxamed umu salama in runtii ay baxeen iyagoo oo doonaya in quraysh iyadoo ay arkaysa inay baxaan ilaahay subxaanahu watacaala dartii inay uhijroodaan abu salama wuxuu soo diyaarsaday awrkiisii iyo alaabtiisii isagoo runtii markaasi uu la socdo caruurtiisa yani inan ka mida oo allahuma salli calaa maxamed la odhan jiray waktigaasi camar ayaa la socday waxaa la yidhaahdaa markii ay u diyaar garoobeen socodkii ayaa waxaa ka daba yimid reer ka mida reer beni maksuum dabeete waxa ay ku yidhaahdeen abu salama waa tegi kartaa adigu laakiin marna ma ay tegayso gabadha iyada marka reer beni maksuum yani waxa weeye reer ka mida oo allahuma salli calaa maxamed dee reerka aynu soo sheegnee abuljahaal uu ka dhashay waliid munuqira uu ka dhashay raggaasi ayaa ahaa dadkii ugu dhowaa marka abusalam halkii bay ku reebeen dabeetna abusalama sidii buu ku baxay binu cabdillah culimmaduna waxa ay rumaysan yihiin inuu ahaa ninkii muhaajirka ahaa ee ugu horreeyey ee madiine u hijrooday ee u hijrooday ilaahay subxaanahu watacaala dartii u hijrooday waxaa xusid mudan reer beni cabdil asad oo abu salama bin cabdilasad ayaa u ahaa saxaabigaas inankiibaa isagana reer beni asad baa u yimid oo ku yidhi yani ma garatay reer beni maqsuumkii kale maadaama gabadhiini la hadheen dee inankan anaguna inankaanu qaadanayn marka umu salama iyadii reerkoodiiba la hadhay qaraabadeedii sii dhoweyd reer beni maqsuum way isku ahaayeen laakiin qaraabadeedii usii dhoweyd ee reer beni muqeyre iyo kuwii lamidka ahaa sidoo kale inankii ay dhashayna waxaa qaatay yani reerkii uu ka dhashay ma garatay allahuma salli calaa maxamed abu salama bin cabdilasad yani ma garatay reer asad ah marka umu salama ninkeedii oo tegey oo hijrooday oo ilaahay dartii u hijrooday keligii iyadii oo meel keligeed lagu xidhay inankiina laga qaatay ayaa ay sidaa ku ahayd sanad kaamila maray ka warramaysay waxay tidhi aniga iyo ninkaygii bayna kala reebeen ilmahaygiina way iga reebeen bay tiri aroor waliba waan bixi jiray anigoo banaanka u baxaya anuu ooyaya ilaa ay galabtu iigu soo gasho oohin bay tiri sanad kaamila ayaa aan sidaa ku ah ilaa maalintii dambe kuwii aanu cid iskugu dhoweyn mid ka mid a ayaa aada iigu naxariistay oo arrintaydii dareen dabeete waxaa ku yidhi war gabadhan ilmaheedii laga qaatay ee ninkeediina aa ka reebteen ee dhibaatadani ay haysato ee intaa ay u weheliso xumaynta la xumaynayo si ma garatay looga reebo rasuulka calayhi salaatu wasalaam xumaynta ay rumaysay ma a iska sii daysaan intaasaa ilaahay faraj uga dhigayo dabeete waxa ay ku raaceen in la sii daayo oo la anba bixiyo dabeete waxay ku yidhahdeen reer beni muqiir orodoo waanu ku fasaxnaye sanadkaasi kuugu filan cibre ah iska tagoo ninkaagii gaad benu cabdilasad oo iyagu markii horeba u cadhaysnaa ninkan gabadhiisii laga reebay oo iyagu way diidanaayeen gabadhiisi in laga reebayo ayaa iyaguna ilmihii usoo celiyey oo yihi kol haddii ay kusii daayeen waa kaa ilmihii ilmihii iyagaanu cadaadis uga dhigayna ee ilmihii qaada dabeete waxay tihi sidii baan ku baxay anigoo diyaarsaday inaan baxo oo aan safro oo aan ka daba tago ninkaygii abu salama oo runtii khayr badan iyo toosni badan aan ku ogay sidii baan ku diyaarsaday bay tihi daabadaydii iyo hashii aan raacay sidii baan ku baxay bay tii umu salama waxay tihi markii aan baxay ee aan saddex mayl ka baxay magaalada maka anigoo madiine u socda ayaa waxay la kulmay ninka loo yaqaano cismaan binu dalxa bin abi dalxa oo reer beni cabdidaar ka mid ah dabeete waxa igu yidhi xaggee baad tegaysaa yaa bintu abi umaya faqultu waxaan u socdaa inaan ninkaygii madiine ugu tago aada buu ula yaabayo oo miyaana ciidiba kula socon buu yidhi waxay tihi maya cidna ilama socdo anigii ilmahaygaa yar unba oga wuxu uhi ilaahay baan ku dhaartay inaanad ku habboonayn in lagaa tago waa in lagu kaxeeyo waxay tihi awrkiibaa uu qabtay allahuma salli calaa maxamed hoggaanka wuu ila socday wuu ila socday maan arag qof bini aadmiya oo lala safro oo ka khayr badan bay tiri mar allaaliya marka aanu ku soo baxno reer ay tahay inaanu ka sahay qaadano ama aan magaratay ku nasto waxay tihi inta uu awrka fadhiisiiyo ayaa marka uu iiga fogaadaa bay tiri marka aan ka dego ayuu awrka kaxeeya markaasuu geed ku xidha halkaasuu fadhiistaa isaguma dhaqdhaqaaqo ilaa intaan hawshayda soo dhammaysanay mar allaaliya markaan hawshayda soo dhammaysto isaga oo ka fog ee uu arko inaan soo dhaqaaqay buu awrka soo dhaweeya agtaydu keenaa markaan fuulo ayuu dhaqaajiyaa sidaasuu ku waday bay tiri ilaa iyo intii aanu ka gaadhaynay meeshii uu deganaa abu salama bin cabdilasad oo runtii qubo ahayd oo qaryatu bani camra ahayd meeshaa qubo la odhan jiray markii qubo aanu nimid oo reerka yani bani camr ay deganaayeen ayaa wuxuu igu yidhi ninkaagii halkaasuu degan yahay abu salama baroodoo barakada ilaahay ugu gal sidii buu igaga soo noqday bay tiri isagoo maka kusoo noqonay marka umu salama markii dambe cismaan binu dalxa wuxuu noqday nin saxaabiya laakiin markaa muu ahay nin saxaabiya idan dadka carbeed waxyaalaha ilaahay ugu doortay qur-aankay ka mid ahayd muwaasafaad badan oo dadkooda qaarkood ay lahaayeen oo wanaagsan ayaa ka mid ahayd sida taa aynu ka arkayno yacni cismaan binu dalxa bin abi dalxa sidaa u galay gabadha muslimadda ah isagoo runtii reer bini cabdidaar oo ilaa xad halkaa gaadhsiiyey umu salama waxaa la yidhaha aada bay u xusi jirtay allahuma salli calaa maxamedin saxaabigaasi cismaan binu dalxa aadana way uga sheekeyn jirtay muddo markii ay joogeen ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiiba ay soo hijroodeen waxay yimaadeen magaalada madiina markii ay magaaladii madiine yimaadeen ayaa sanadkii labaad waxaa dhacay dagaalkii beder beder ninkeedu waa uu ka qayb galay abusalama bin cabdilasad waxaanu ka mid ahaa saxaabadii ugu waaweyneyd ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu aada ugu ammaanay sidii ay uga qayb qaateen dagaalkii beder dagaalkii uxud markii u yimid ayaa allahuma salli calaa maxamed dhaawac culus oo runtii ku weynaaday oo in badan ay umu salama la tacaalaysay ilaa ilaahay subxaanahu watacaala uu shaafiyey inkastoo caafimaadka uu dhaawiciisa weyn ka helay aanu keenin caafimaad ballaadhan oo ahaa nabar hoosta ka buka oo dhaawiciisu aada iyo aada u weyna waxaa la yidhaahdaa uxud markii laga yimid isagoo dhaawiciina muddo yar ay ka soo wareegtay oo allahuma salli calaa maxamed culammadu laba bilood ay ku tilmaamaan ayaa waxaa la maqlay reer beni asad oo reerkii uu ka dhashay abu salama ah ayaa doonaya inay nebiga calayhi salaatu wasalaam madiine kusoo weeraraan rasuulku calayhi salaatu wasalaam si uu u muujiyo muslimiinta oo dagaalkii uxud dhibaata ay ka soo gaadhay in quwadoodii iyo xooggoodii weli uu jiro wuxuu diyaariyey boqol iyo konton saxaabi oo uu ka mid yahay abaa cubadi camir bin jaraax uu ka mid yahay sacad bin abuqas iyo saxaabadiisii waaweyneyd waxaanu u dhiibay saxaabigaa dee ka mida reerkaas oo abu salama bin cabdilaas abu salama oo runtii dhaawac weyni uu ku yaallo laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam aanu hoostiisa sii ogeyn ayaa uu ku idhi sir xataa tansila arda bani asad waaqir calayhim qabla an talaaqa calayka jumuuc soco buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa aada degto dhulka reer bani asad weerar gaadma ah ku qaad buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam inta aanay ururkoodu iyo isa soo ururkoodu aanay kula kulmin intaanay isu kaa soo urursan weerar buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka abu salama oo runtii dhaawaca weyni uu ku yaallo ayaa waxa uu qaadi kari waayey inuu u cudur daarto rasuulku calayhi salaatu wasalaam maadaamuu rasuulku sharafta talada siiyey yidhi adigu reerkiini maadaamuu doonaya islaamka inuu soo weeraro adigu ka hortag uu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeete isagoo dhaawacii uu sidii yahay buu ku kaxaystay ciidankii oo sidiibuu ku baxay muslimiintu markii ay tegeen meeshii reer beni asad ay deganaayeen ee allahuma salli calaa maxamed halkaasi ay tegeen ee ay weerareen ee runtii dagaal adag oo aada u ballaadhani uu ka dhacay saxaabaduna ay sugmeen iyagoo xul ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diray ayaa gebagabadii waxay noqotay in ilaahay subxaanahu watacaala nasriga siiyo dadka muslimiintaa reer beni asadna ay jabaan halkaa waxa ay ka soo heleen haniimo aada u badan oo xoolo ah oo ay u keeneen nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin waxaa intaa wehelisay abu salama oo runtii dhaawacii uu ku soo kacay oo allahuma salli calaa maxamed nabarkii ilan isagaana dagaalka hogaaminay dagaal xooglina waa qabsaday dhaawacii ma garatay uu ku kacay nabarkiiba kacdoomay ilaa xad xanuunkii uu ku ballaadhay oo uu noqday nin aada u itaal daran markiiu magaalada madiineyey umu salama ayaa runtii dul fadhiday in allaaliya intii ilaahay subxaanahu watacaala uu la kulmayey waxa uu yimid rasuulku calayhi isalaatu wasalaam isaga oo markii ugu dambeysay aakhiru nafas markii ugu dambeysay ee uu sii dhimanayay buu u yimid rasuulku calayhi isalaatu wasalaam nebigu calayhi isalaatu wasalaam aada buu ugu duceeyey waxaanu runtii yidhi saxaabiga abu salama bin cabdil asad isaga oo hadlaya oo markii ugu dambeysay ee uu sii dhimanayay ahaa gabadhiisii umu salamana ay dul fadhido allahuma akhlufnii fii ahlii bikhayr ilaahayo waxaad iiga dib marisaa ehelkayga ama gabadhayda umu salama iyo caruurtayda saddexdaa khayr ilaaha u dibdhigo waxaad u dibdhigtaa khayr u bedel ayaa u lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam isaga ayaa u indhalaabay oo indhaha iskugu celiyey abu salama markii ugu dambeysay ee naftu ay ka baxday waxaana la yidhaahdaa allahu akbar buu aada ugu celceliyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa xad rasuulka saxaabada qaar oo maqlaysa ay ku yidhaahdeen yaa rasuula allah miyaad is-ilowday lam as lam ashu walam ansa yani nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi maan sahwiyin manaan iloobin walow kabartu calaa abi salama alfan kana ahla lidalik haddii abu salama aan kun goor allahu akbar u yidhaahdana ehel buu u noqday buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan dhimashadii umu salama abu salama culimmadu waxay dhahdaan markii ay isguursanayeen ayaa waxa uu ku yidhi ayaa waxa ay ku tidhi cafwan umu salama bal ka waran haddii aan waxaan maqlay xadiis la leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka ninkeedu gabadha dumarka ah ee ninkeedu ahluljannaha uu ka mid yahay ee aan dabadeed guursan ilaahay jannaduu iskugu keena iyada oo daliilkaa soo qaadanaysa ayaa ay ku tiri iyagoo wada hadlaya maalin maalmaha ka mida bal ka waran haddii aanan dabadaa guursan adiguna aanan dabaday guursan si ilaahay subxaanahu watacaala jannada inoogu kulmiyo dabeetna waxa uu ku yidhi abu salama way wanaagsan tahay laakiin waxaan ku leeyahay haddii aan anigu dhinto guursa baan ku leeyahay waxaanu ku yidhi isaga oo markii uu kelmaddaa kala hadlayay ilaahay u dabaday umu salama waxaad siisaa nin aniga iga khayr badan oo aan murugo gelin isla markaana aan dhibin ayaa uu yidhi abu salama abu salama markii uu runtii dhintay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam sidii aynu soo sheegnay ilmaabti bay ahaayeen sidoo kale yani xagga naas ujintana walaalay ka ahaayeen baynu soo sheegnay markii ay dhammaatay muddadii ciddadeedu waxaa u yimid abubakr bin abi quxaafa oo runtii waayo umu salama waxaa la yidhaahdaa abuur ahaan oo ah abuurka ilaahay siiyey dhaqan ahaan oo ah dhaqanka ilaahay subxaanahu watacaala siiye karti ahaan oo ah kartida ilaahay siiyey dee dadku dad wada degan oo isyaqaano ayay ahaayeen idan gabadh ka tilmaaman bay ahayd bulshadii quraysheed lidalik abubakar markii uu yimid si degan bay ula hadashay oo runtii ay leedahay diyaar uma ihi dabeeta cumar bin khadaab baa u yimid markii labaad waxay ku tihi da'na waan ahay caruurna waan wataayo ma doonayo in ma garatay aan guurkaaga aqbalo ayaay ku tihi cumar bin khadaab radi allahu canhu waa labadii shaksi ee ugu khayrka badnaa bacda rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay kadib muddo kadib ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu usoo wardiray umu salama isagoo runtii galay halkii abubakar iyo halkii cumar bin khadaab radia allahu canhu dabeeta umu salama markii lagu yidhi waxaa ku doonaya inuu ku guursado rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa runtii qalbigeeda kusoo degdegay caaisha bintu abibakr oo inan yara iyo xabsa bintu cumar oo labaduba laba hablood oo da-e yaryara labada saxaabi ee nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu jecel yahayna ay kala dhaleen oo labaduba ku agnool garabka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa kaloo ay xusuusatay iyada oo ah gabadh jecel ninkeeda inay isku wanaagsanaadaan oo aanay cid kale ma garatay iskugu iman ayay iyadana xusuusatay dabeete waxay ku tiri yaa rasuul allah waxaan ahay gabadh hinaase lagu tuhumo da-na waan ahay caruurna waan wataa yaa rasuul allahi sidaa darteed yaa rasuul allah inaad iga cafido ayaan jecelahay bay ku tiri rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mar labaad buu u war diray wuxuu yidhi fahinaasaha ee aada sheegayso ilaahay baan kaaga baryi doonaa inuu kaa kaxeeyo ta da-da ah anigu waan kaa weynahay buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ta caruurta eed sheegaysana ilaahay subxaanahu watacaala ayaan la kaashan doonaa inuu kaafiyo oo u ilaaliyo ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeete umu salama oo runtii markii hore dhowris ay dhowraysay ka ahayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa runtii suurto gashay in nebigu calayhi salaatu wasalaam ay isu dhiibto oo uu guursado rasuulku calayhi salaatu wasalaam caaisha radia allahu canha ayaa maqashay guurka uu guursaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam umu salama marka culimada qaar waxay leeyihiin waxbay ka daraysay caaisha way ka murugootay markii looga warramay abuurka ilaahay siiyey iyo allahuma salli calaa maxamed toosnideeda iyo aqoonteeda iyo kartideeda iyo garashadeeda markii looga warramay ilaa xad ayuu tagtay xabsa bintu cumar iyadoo uga warramaysa in gurigii ay kusoo korodhay guryihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabadh umu salama la yidhaahdo oo runtii khayrkeeda leh oo in badan oo sifooyina oo aanay lahayn leh umu salama oo runtii ahayd gabadh waayo araga maca daalika ahayd dumarkii ugu horreeyey ee rumeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam in badanna is-ag taagtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa mar uu ka warramayey yani mudalib bin cabdillaahi binu xandal ayaa wuxuu yihi waxaan ka yaabay isla habeenkii buu yidhi aqalgalkeedu uu ahaa ayaa iyada ahayd gabadhii guriga ka shaqaynaysa habeenkiibana waxay diyaarisay cajiinkii iyo qalabkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aroornimadii ku anbabaxay yani wuxuu ka warramayey kartida ay lahayd umu salama iyo shaksiyadeeda iyo khibraddii ay ka warramayeen dumarkii umuhaati lmu'miniin ee caaisha iyo ay ka mid ahayd xabsa waxaa xusid mudan mar uu yani alimaam malik fii kitaabihi almuwaa uu kaga warramayey markii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu la aqalgalay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu lahaa ma toddoba habeen baynu ka dhiganaa mise saddex habeen buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeete waxay tidhi saddex yaa rasuul allah leanno saddexdaasi ayaa u jidaysmaysa markaa dumarkii kaloo saddex saddex si isleeg buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa usoo mari jiray waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam soo dhoweyn badan buu u yeeshay caruurtii ay wadatay umu salama isagoo runtii ka urinaya saxaabiga ka mid ahaa saxaabadiisa waaweyn ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mid ahaa dadkii usoo jihaaday islaamka rumeeyey garabka u ahaa isaga oo ka urinaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa caruurteeda uu aada usoo dhowey ilaa xad la yidhaahdo siduu nebigu ciyaarsiin jiray ee u soo dhoweyn jiray inantii zaynab la odhan jiray oo markaasi cimrigeedu uu da-yaraa ayaa camaar binu yaasir uu maalin ugu yimid isagoo runtii nebigu calayhi salaatu wasalaam aada u ciyaarsiinaya dabeete umu salama ayuu la hadlay xagga naas nuujintay ka walaala ahaayeen camaar binu yaasir iyo umu salama wuxuu yihi inantan waad ku mashquulisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam aniga ayaa kaa qaaday aniga ayaana haynaya aniga ayaana u geynaya gabadh naas nuujisa oo aada iyo aada uga shaqaysa dabeeto sidiibaa uu kaga qaaday waxaan uga socdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam aada buu usoo dhoweeyey usraddaasi umu salama iyo caruurteedaba isagoo runtii laba waji ay tahay mid waa gabadhiisii mar labaadna waa dumarkii ugu horreeyey ee rumeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam mar saddexaad isagoo runtii aada u ilaalin jiray saxaabadiisii waaweyneyd maadaama uu ka dhintay saxaabiga loo yaqaanay abu salama bin cabdillaah waxaa xusid mudan umu salama waxyigii ku soo degay gurigeeda oo runtii la yidhaahdo iyada iyo caaisha iyo meelaha uu waxyigu ugu badnaabuu ka mid aha waxaa ka mid ahaa aayaddan suuratu laxsaab ku jirta inamaa yuriidu allahu liyadhaba cankum arijsa ahla albeyt wayudahirakum tadhiira ilaahay marka uu leeyahay si kaleba maahe ilaahay waxa uu doonayaa inuu idinka kaxeeyo qurunka haddii aad tihiin ahlulbeytka wayudahirakum tadhiira oo uu idin daahiriyo idin nadiifiyo nadiifin ilaahay subxaanahu watacaala culimmadu waxa ay leeyihiin ahlulbeytkaasi oo runtii gurigii umu salama aayaddaasi ay ku soo degtay fadli khaasa ayay u ahayd umu salama aayaddaasi waxaa kaloo weliba sii wehelisa in aayaddu ay caddaynayso dumarka rasuulku calayhi salaatu wasalaam inay ka mid yihiin ahlulbeytka waxaa xusid mudan umu salama oo iyadu culimmadu markay aayaddaa tafsiirkeeda aada usii dhex galaan ma garatay ahlulbeytka haddii aada tihiin ilaahay wuxuu doonayaa inuu idin nadiifiyo oo markaa aayadduna ay kusoo degtay guriga umu salama culimmadu ay si gaara usii leeyihiin waxa ay dhinacna kasii tilmaamaysaa in umu salama iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo gurigaasi uu ahaa guri khayr badan waxaa xusid mudan aayadihii kusoo degi jiray ee waxyiga ahaa ee guriga umusalamo kusoo degi jiray oo ay ka mid ahayd aayaddii masalan u cudur daaraysay saxaabiga loo odhan jiray abu lubaaba saxaabiga abu lubaaba waxaa la yidhaahdaa wuxuu ka mid ahaa saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u diray reer bani qurayda reerkii la odhan jiray waa niman yahuuda oo deganaan jiray madiina waxaana nebiga calayhi salaatu wasalaam haswat laxsaab bay usoo raaceen marka waxaa la yidhaha saxaabigaasi ayay yidhaahdeen noo soo dir markii ay la hadlayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka abululaaba abulubaaba ayaa markii uu u tegey ayaa waxaa ku ooyey raggii iyo dumarkii iyagoo leh maxamed go-aankiisa miyaanu yeelnaa si waanu iska daynaa dabeetna waxaa la yidhaahdaa isagoo la hadlayo le iska yeela ayaa wuxuu u tilmaamay gacantiisa intuu kor u qaaday buu dul saaray madaxa dushiisa isagoo le waa gawrac iyo dil haddii aydan amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam yahay markaa sirtii baa ka fakatay markii dumarkii ay ku duolooyeen waxaana la yidhaahdaa reer ahaan abulubaaba waxaa saxaabi ansaariya qure nimanka ansaarta ahaa yahuuddii madiine deganayd ama banu nadiir ha noqoto ama banu qurayda ha noqoto ama banu qaynuqaac ha noqoto ama kuwii khaybar deganaa ha noqotee qolo waliba reer bay ku xidhneen marka reerkii ay ku xidhnaayeen reer bani qurayda waxaa ka mid ahaa abulubaaba isagaana runtii weliba mas-uulka u aha sidaasi ayaa xidhiidhkii ay lahaayeen darteed buu ugu yarahbarada saxaabigii baa markii uu arkay inuu sirtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax ka sheegay ee uu soo noqday ayaa waxaa la yidhaahdaa meel kaleba kumuu leexaneen wuxuu isku xidhay masaajidka dadkii wanaagsanaa waa sidaa ah ee saalixiinta ah ee nebiga calayhi salaatu wasalaam dariiqiisa maray waxaana la yidhaahdaa oohin buu bilaabay tiirarkii masaajidka mid kamid isku xidhay waxaanuu yidhi iska furi maayo laygana furi maayo ilaa buu yihi ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay cudurdaarkayga keenaan ilaa tawbadaydu ay timaado marka waxa la yidhaha maalmuu sidaa ahaa salaada marka la gelaya ayaa gabadhiisa ama inantiisa u iman jirtaasay ka furi jireen dabeeta allahuma salli calaa maxamed markaasuu tukan jira tiirka uu ka hor xidhnaa guryaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam masaajidka ayay ku wada agnabnaan jireen markaa tiirka umusalamo ku beegan ayaa uu ka hor xidhnaan jiray waxaa la yidhaahdaa markii uu muddo sidaa ahaa ayaa salaad subax oo yani qubayla subax subaxa ka hor waktigan suxuurta ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ilka caddeeyey dabeeto markii uu ilka caddeeyey bay umu salama ku tiri yaa rasuul allah maxaad ku yani faraxday waxa uu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa laga toobad aqbalay abi lubaab dabeete umusalama ayaa tidhi yaa rasuul allah miyaan u bushaareeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam haddaad doonta buu marka aayaddu waxay bismi illaahi araxmaan araxiim fii suurati tawba waakharuuna اctarafuu bidunuubihim khalaطuu camala saalixا waakhara sayi'a asal allahu an yatuuba calayhim ina allaha gafuur raxiim qaar kale oo mu'miniinta ka midiina waxa ay ictiraafeen dembigoodii iyagoo isku dhex daray camal wanaagsan iyo mid xun ilaahay waxa uu mudan yahay inuu ka toobad aqbalo ilaahayna waa ka dembiyada dhaafa ee mu'miniinta naxariistiisu ay ku kooban tahay maalinta yowma alqiyaamaha aayadda suuratu tawba boqol iyo laba aayaddii baa markiiba ummu salama oo runtii saxaabada oo dhan ilan saxaabi saxaabada kamida oo ay dadka wanaagsani jeclaayeen buu kamid ahaa ee ay jeceliyiin warkiisa in loo geeyo ayaa ummu salama ay baxday waxay tihi yaa abaa lubaaba ibshir faqad taaba allahu caleyk abuu lubaaba bushaarayso ilaahay waa kaa toobad aqbalay dabeeto dadkii masaajidka joogay baa ku cararay abulubaaba iyagoo doonaya inay ka furaan xadhigga waxa uu ku yidhi abulubaaba laa wallahi xataa yakuna rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam huwa aladii yudliqunii biyadihi shariif ka daaya ilaahay baan ku dhaartee ilaa uu nebigu igu furo gacantiisa sharafta leh dabeete nebiga calayhi salaatu wasalaam baa marki warkii gaadhay markii rasuulku soo baxay ee uu salaada subax usoo baxay buu ka furay rasuulku calayhi salaatu wasalaam aayaddii baa dabeete sidii muslimiinta oo dhan ku gaadhayo ay caruurta iyo xufaadda oo dhani ay ku akriyeen magaalada madiina waxaynu uga soconnaa ummu salama oo ka mid ahayd guryihii waxyiga uu iman jiray waxaa ka mid ahaa masalan waxyigii kusoo degay gurigeeda bushaaradaasi abulubaaba ayaa ka mid ahayd waxaa kaloo ka mid ahayd sida culammadu ay ka waramaan saxaabadii qaswatu tabuuk kadib dhacday ee saddexda ahayd ee iyaga kontonka cisho muddadoodu ay gaadhay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi yaan lala hadlin oo ma garatay yaan lala mujaawirin ilaa xad dumarkoodii uu faray markii tobankii cishay ugu dambeeyey uu yihi ka fogaada rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyagana markii ay soo degtay aayaddii allahuma salli calaa maxamed ilaahay uu uga toobad aqbalayo waxay kusoo degtay guriga abu salama ee ilaahay lahaa wacala alhalaathati aladiina khullifuu xataa idaa daaqat calayhim alardu bima raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum wadanuu an laa malja'a min allahi ila ilayh uma taaba calayhim liyatuubuu ina allaha huwa atawaab raxiim saddexdii kadib dhacay dagaalkii tabuuk ilaa dhulkii uu ku soo ciliiriyoomay inta ay ballaadhatay ee naftoodiina ay cidhiidhiga ku gashay ee ay ogaadeen inaan malja'a jirin ilaahay mooyaane uma taaba allahu calayhi ilaahay waa ka toobad aqbalay iyagana aayaadkaasi waxa ay ku soo degeen guriga umu salam waxaa xusid mudan nebigu calayhi salaatu wasalaam markii aayaddaasi ay kusoo degtay ummu salama waxay tihi yaa rasuul allah yani waa maxay arrinka soo kordhay dabeete waxa ku yihi waxaa laga taabad aqbalay kacab iyo raggii lamidka ahaa dabeete waxay tihi yaa rasuul allah miyaan cid u diraa usoo warranta dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxau yihi sidaa doontay yeer sidiiba ay ku baxday ummu salama dabeete warkii sidaas ayaa ku gaadhay idan nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa mid u hilooba guriga ummu salama sababtuna culimmadu waxa ay leeyihiin iyadoo ka mid ahayd gabadh dumarkii saxaabiyaadka ahaa ee ugu toosinada badnaa marka loo eego dumarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii aynu wax yar ka tilmaano ummu salama iyo sidii ay ku ahayd dagaaladii ay la gashay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa masalan dagaaladii ay u raacday rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaswat lmuraysi waxaa ka mid ahayd kaswatu khaybar waxaa ka mid ahayd fatxu maka waxaa ka mid ahaa xisaaru daa'if oo ah markii daa'if allahuma salli calaa maxamed laa in ma garatay la cunaqabateeyey ama uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu xayndaafka ku sameeyey waxaa ka mid ahayd weerarkii lagu qaaday ree hawaasin iyo haqiif intaba waxaa ka mid ahayd masalan xajat lwidaac oo ahayd xajkii ugu dambeeyey ee uu galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo uu la kulmay boqol iyo afar iyo toban kun oo saxaabi oo halkaa ku dardaarmayey isagana wax raacday ummu salam waxaa aada culimmadu ay u xusaan taariikhduna ay aada uga hadashaan masalan sulxulxudaybiya oo ah markii magrate la furanayey maka heshiiskii magrate maka nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii ku riyooday isaga oo maka tegey oo cumre oo magaratay allahuma salli calaa maxamed dawaafay oo hadyigii qalay oo aahaartii iyo magaratay xajkii oo dhan muwaasafaadkiisii sameeyey buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku riyooday rasuulku calayhi salaatu wasalaam inkastoona wakti u xadidin laakiin saxaabada sidaasuu u sheegay waana ta ilaahay ka yidhaahdo laqad sadaqa allahu rasuulahu aru'ya bilxaq latadkuluna almasjid alxaraam in shaa allahu aaminiin محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صحaabadu markii ay baxeen iyaga oo nebigu uu sheegay calayh الsalaatu wasalaam inay maka tegayaan waata la yidhaahdo markii ay hashii rasuulku alayh الsalaatu wasalaam dhaqaaqi weyday ee nebigu calayh الsalaatu wasalaam uu diray cismaan بinu cafan ee la yidhi cismaan waa la dilay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam waa kii yidhi maanta qurayshi wax waloo ay weydiistaan waa yeelayaa buui rasuulku alayh isalaatu wasalaam leanno hashiisii baa markuu udhaqaajiyay xagga maka way socon weyda marka uu xagga madiina udhaqaajiyana way socota rasuulka alayh isalaatu wasalaam waa ka rasuulku yidhaha xabasaha xaabisulfil waxaa joojiyey wixii joojiyey maroodigii abraha ee usoo socday xagga maka ayuu yihi rasuulku alayh isalaatu wasalaam waxaa la yidhaha sulxulxudaybiya markii heshiiskii dhacay saxaabadu waa kii waa kuwii ka biyo diiday waxaa kamid ahaa cumar binu khataab oo u yimid rasuulka alayhi salaatu wasalaam sida axaadiista saxiixa ay sheegtay wuxuu yidhi wallahi maa shakaktu munda aslaamtu ilaa yowmaid maan shakiyin intii aan islaamay maalin kamida maalintaa mooyaane ilaa aan nebiga u yimid rasuulka alayhi salaatu wasalaam oon ku yidhi yaa rasuul allah miyaanad xaq ku sugnayn miyaanay cadowga iyagu baadil ku sugnayn maxaanu diintayda hoosaysiinay miyaanad rasuulkii ilaahay ahayn miyaan ilaahay kuu gargaarayn ereyo noocaas weydiy dabeeta nebigu calayhi isalaatu wasalaam ilaa xad uu ku yihi yaa rasuul allah miyaanad nagu odhan waanu tegaynaa oo kacbadaynu tegayna wuxuu ihi rasuulku waan kugu idhi laakiin kugumaan odhan sanadkanaynu tegayna markii uu ka tegey ayuu abubakar u tegey intii in leeg buu weydiyey abubakar baa ku yidhi isaguna miyuu kugu yidhi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam sanadkanaynu tegayna runtii abubakar oo saxaabi aada u layaab badan ahaa daki ahaa aada u garasho badnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii baa markii dambe uu faray inay halkan ku gutaan wixii xajka looga baahnaa oo ay madaxii xiiraan oo ay hadyigoodii qalaan ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeete saxaabadii markuu yihi qumuu fanxaru kaca oo qala ma garatay hadyigiini uma axluquu oo dabeeta xiirta uu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam saddex goor markii uu ku celiyey ayaa qofna uu dhaqaaqi waayay dabeeta nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo murugeysan ayaa umu salama ayaa la socotay oo u galay waxoogaa buu rasuulku fadhiistay waxay ka dareentay nebigu calayhi salaatu wasalaam in wax ku soo dhaceen waxay tihi yaa rasuul allah maxaa dhacay dabeeta nebiga calayhi salaatu wasalaam bay warantay wuxuu yihi amar baan siiyey saxaabadii way diideen buu yihi nebigu calayhi isalaatu wasalaam waxay ku tiri yaa rasuul allah ma dooneysaa inay saxaabadu ku yeelaan qaala nacam nebigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yihi ha waxay tihi adigu bax cidna hala hadla waxaad ugu horreysiisaa neefkaaga qal bay tihi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam saxaabiga kuu xiirayana deg deg ugu yeedho dabeeta ha kuu xiira bay ku tiri rasuulka calayhi isalaatu wasalaam nebigu calayhi isalaatu wasalaam umu salama oo ahayd gabadh aada u xikmad badan toosni badan garasho badan sidii buu nebigu calayhi isalaatu wasalaam sameeyey markii uu ka soo baxay buu neefkiisii ku dhaqaaqay bismi illaahi allahu akbar halkiibaa uu ku gowracay waxaana u yeedhay saxaabiga loo yaqaano khiraash bin umaya binu fadl alkhusaaci isagana wuxuu yihi ii xir nebigu calayhi isalaatu wasalaam mar alaaliya markii saxaabadii ay arkeen rasuulkii oo neefkiisii gawracay sidoo kale allahuma salli calaa maxamed xiiranaya ayaa nin walba u degtay ilaa xad sidii ay ugu dayanayeen rasuulka alayhi isalaatu wasalaam saxaabadii ay iswada sareen qaarkoodna ay ma garatay nabarabo iskaarsiiyeen waxaana runtii la yidhaahdaa talada caynkaasa waxaa keentay umu salama radia allahu canha oo ka mid ahayd dumarkii mu'minaadka ahaa ee nebigu calayhi salaatu wasalaam oo runtii soo barbaariyey ugana mid ahayd dadkii ugu horreeyey ee rumeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan umu salama oo runtii jibriil calayhi asalaam ku aragtay gurigeeda yani jibriil oo calayhi salaam marka uu waxiga u keenayo mararka qaarkood waxa uu ku iman jiray saxaabiga loo yaqaano dixyat alkalbi marka maalin maalmaha ka mida ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa oo ayaa weydiiyey oo ku yidhi hada dixyat lkalbi oo markii ay aragtay bay tiri ya rasuula allah markaasuu ku yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam kaasi waxaa jibriil calayhi salaam marka culimmadu waxay leeyihin sifooyinkii ay lahayd waxaa ka mid ahaa ee layaabka lahaa iyadoo ilaahay subxaanahu watacaala sabab uu uga dhigay inay aragto jibriil calayhi salaam markii uu ku akriyay waxiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan umu salama oo ka mid ahayd dadka ilaahay u siiyey hibada waxa loo yaqaano hadalka caddayntiisa waxaana runtii la yidhaahdaa way gebyi jirtay mararka qaarkood waxaana ka mid ahaa gabayadii ay tirisay markii waliid binu muqir waliid bin waliid binu muqir waa inankii keliya ee ka islaamay ee dadkii ugu hor islaamay ka mid ahaa reerkooda khaalid bin waliidiy way dambeeyeen laakiin waxaa muslimiintii hore ku jira waliid bin waliid binu muqir ilan iyaduna waxayd hinda bintu umaya bintu muqir ayay ilmaadarka ahaayeen yaacaynu fabkii lilwaliidi bin lwaliid binu muqira qad kana kaysa fi siniini waraxmata fiina wamira dakma dasiicati maajidan yasmu ilaa dalabi lwatira marka waxay kaga warramaysay inuu yahay nin wanaagiisa leh oo reerka waxtar u leh oo wanaag leh iyadoo runtii ku ammaanaysay markii uu magaratay dhintay waliid binu muqir
ilaaha ka abaal mariya sheekh aadan sida waafiga ah ee inoogu faahfaahiyey siirada umu salama qaybaha ka hadhay siiradaasi umu salamana waxaa kala xidhiidri kartaan cajalada ramla binta abi sufyaan cajaladaha nuskhooda asalkaana waxaa kala xidhiidri kartaan iyagana dubista cajaladaha alxuseyni ama alxuseyn islaamka stereo hargeysa